Maamulka degmada Baaqaro ee gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xarigga ka jaray mashaariic horumarineed oo isugu jirtay xarumo caafimaad, xarumo waxbarasho, waddooyin iyo kuwo kale oo badan kuwaasoo dhowaan laga hirgeliyay degmadaasi. Dhismahan xarumahan muhiimka ah iyo mashaariicdan ayaa qayb ka ah dib u dhiska degmada Baaqaro iyo bilicda degmadaasi. Madaxa xafiiska maaliyadda degmada Baaqaro ee gobolka Shabeelle dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdifataax Maxamed ayaa ka warramayay hirgelinta mashaariicdan.
Saddex mashruuc bay ahaayeen. Saddexda mashruuc waa laba xarumood oo santarka aan ku gelino qabaliyada ku yaala suuqa qudaarta magaalada waxaa kale si guud mashaariic laba kun toddoba iyo tobanka mashaariic badan baa noo qabsantay maadaama aan dakhligii boqolkiiba boqol soo saarnay iyadana sidoo kale laba kun siddeed iyo tobanka hal mashruuc baa laga yaabaa inuu nooga wareego inta kale laakiin boqolkiiba boqol way noo qabsadeen dhammaan dayactirada iyo adeegii markii aan u qorshaysanay miisaaniyadda loogu talagalay in la fuliyo sidee guudana ku jiro toban dayactiradii aan laba kun iyo lix iyo tobanka samaynay ayuu kamid mushaarka haddaan ka horeeya konton iyo lix milyan sagaal boqol konton iyo lix milyan toddoba boqol sagaashan iyo laba kun toddoba boqol toban iyo laba bir buu ahaa uu qabsoomay mashaariicda afartan iyo laba milyan shan boqol toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol toban iyo saddex baayd way qabsantay boqolkiiba boqol howlfulinta waa koo iyo toban milyan shan boqol siddeetan iyo laba kun laba boqol toddobaatan iyo kow oo iyadana boqolkiiba boqol way qabsoontay dakhliga saaran degmada labaatan milyan sideed boqol toban iyo sideed kun sagaal boqol iyo afar dhibic toban iyo laba senti buu ahaa mashaariicdan dakhliga ka gaban waxay ahayd sagaal milyan laba boqol soddon iyo lix kun qaar ka mid a bulshada degmada baakrow ayaa soo dhoweeyay mashaariicdan iyagoo sheegay in si deg dega loogu qalabeeyo si ay u helaan adeegyada bulshada oo baahi badan ay bulshada u qabtay degmada abaaqarow ayaa xarigga nooga jartay galabta aad iyo aadna waan ugu mahadinaynaa way ugu mahadsan yihiin wax badan baana codsannay haddii aan codsanayna sida guryihii hore ee iskoolkii caafimaadkii dadkii kii xoolihii hadda naloo dhammaystiray oo galabta oo jamcaha laga jaray xarigga oo guddoomiyihii iyo maamulkii kaleo dhan oo la socday ay noo yimideen annagii shacabkahaa iyo odayaashiina aan diyaar oogu sii ahayn galabta waxay noogu dhammaatay si fiican waxaan codsanaynaa adeeggii sida hadda uu noo sheegay adeeggii muxidiin adeeggii uu noo sheegay iyo qalabayntii iyo shaqaalihii si deg dega in naloo soo gaadhsiiyo sidaasaan codsanaynaa mashaariicdan ayaa qayb ka qaadan doonta horumarka iyo dardargelinta adeegyada bulshada ay u baahan yihiin